waxaan deganahay in meel u dhow magaalada la yidhaahdo raali duufaanta culayskeeda iyo roobka culayskiisa wuxuu hadda haystaa magaalooyinka u dhow xeebta oo north carolina iyo south carolinaba ka tirsan sida wilmington iyo outer bankska north carolina iyo qaar ka tirsan magaalooyinka south carolina ku yaala marka in guud ahaanna in hurricaneka in sidii lagu qiyaasayo waxaad moodaa xoogaa inuu ka in in xoog yar yahay oo saddexdii maalmood oo na soo dhaaftay waxaa la filanayay inuu noqdo category four hadda waxay u downgrade gareeyeen inuu noqdo category two in meesha aan degannahay intrali agaheedana waxaa la qiyaasayaa in roobab culus iyo dabeyle ay soo gaaraan ilaa iyo berri galbihii waa gartay marka dad ka soo qaxay dhinacyada gobolada north carolina iyo south carolina magaalooyinka sida ba-an ay u waxyeeleynayso duufaantan florensa midin soo gaareen oo ma aragteen adinka xaggiina waan aragnay dad badan oo soo kasoo tegay xeebaha north carolina